hay-adda qaramada midoobe ee u n h c r iyo hay-adda kale ee socdaalka adduunka ee i o m ayaa shaaca ka qaaday in tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ay dalka yeman ka dhuufiyeen ilaa shan kun oo ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee dalkaasi ku noolaa hay-adahan ayaa sheegay in dadkani ay isgood u dalbadeen in la celiyo maadaama ay dalka yeman dagaallo ka socdaan laakiin dhinaca kale waxaa jira qaxooti badan oo soomaali ah oo weli ku sugan yeman warbixintan ku saabsan arrintan waxaa noo diyaariyey xuseen barre aadan tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada ka jira dalka yemen labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa sii xumaatay xaaladda nololeed ee dalkaasi saboolka ah qaxootiga soomaalida ee ku nool muddada badan dalkaasi ayaa ka mid ah dadka ay dhibtu soo gaadhay sida uu faahfaahinayo cabdiqaadir maxamed axmed oo ku nool xerada qaxootiga ee kharas ee dalka yemen isagoo faallo ka bixinaya nolosha xerada xeradan waxay ku taallaa meel garigoana oo buuro dhexdooda oo meel aada u kulul oo cimilada markay kulushahay ay gaarayso shan iyo afartan degree meeshaas waa meel laab oo aan u dhoweyn oo waxna arka ay jirin meelna loogu talagalay afduub ay ahayd wakti kuleelahana waa nala soo dejiyey oo caruur badan ayaa ku dhamaaday oo wixii sanadka hooseeyey daadooda caruur badanaa meeshaan ku dhamaatay marka dhibaatada hadda anaga xeradan nagu haysato waxa waaye xere horta waa xere afduuban waaye waayo shaqaaliyaa waxay noqdeen mar haddii dagaalkaas uu qarxay labadii kun shan iyo tobankii dadkii ajaanibta ahaa oo xerada maamulayay haddii uu noqon lahay field officerkii ama camp managerkii waxay ahaan jireen ajaanib oo dibadda ka imaanayo oo xere si fiican ula socdo noloshooda iyo wax walba la socdo wixii oo dhan waxaa qabsay dad yemaniin ah oo waddanka u dhashay u n h c r na way ka tirsan yihiin ayagaana maamulo dhinacna waxay ka yihiin muwaadiniintii marka xeradiiba afduubay gashay oo wax soo bixi kara oo dhibaato ka hadli kara ma jiraan haddii wafdi yimaado oo dibadda mission lasoo diro si ay usoo ogaadaan xerada xaaladda ay ku nooshahay ama u n h c r koreha laga soo diro ama wadamada deefa bixiyaa ha noqdaan ha ka socdaan wixii yimaado waxaa la yidhaahdaa nabadgelyadiina ma sugna waana laka ilaaliyaa oo qaxootigii inay banaanka usoo baxaan si nabadgelya ay isu muujiyaan wufuudda imaanaysan lama ogola in la ogaado marka dad sidaa u afduubanaa nahay oo nala hardugaayo ma soo bixi kartaan baa nala yidhi dahabo sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee caasimadda sanca waxayna v o e da uga warantay caqabadaha xilligan haysta qaxootiga soomaaliyeed ee kusii hadhay yemen dhibaatooyin badanaa jiro laakiin hadday noqon lahaa waddankooda u noqon lahaayeen ma awoodaan caailo weyn oo yani shan ciyaal todoba ciyaal sideed ciyaal hay siday ku noqotaan oo adag waxaan anaga qabnaa bitaaqad aan ku joogno wadanka oo magaceeda ku qoran yahay oo raqamka raqamka bitaaqadeeda ku qoran yahay oo macnaha laba sano kadib kadibba dhacdo faanta ma tahay waxaan siin jiray maxaan kuu sheegaa micrationka oo yemen bitaaqadiina ayada muddo oo shan bilood dhan way xiran tahay yani qofki hadduu jiran yahay waxaa ku daaweysid malaha haddii oo maxaan kuu sheegaa naagta ay dhalayso waay macnaha ay isku daaweyso malaha kuwii u n ka waxay ka dalbanaya bitaaqad kuwii dawladdu waxay ka dalbanayaan bitaaqad aad ku dhashid ka magaca maxay ahaydato magacaada saddexshan dhiigaada waxawey tasbiya waxaa ku qoran dhiigaada noociisa waxaasoo dhan aa ku qoran laakiin qofki marka waxba uusan haysanin oo qof oo oo oo oo oo majhuul oo yahay yani aan waxbaba aan lahayn macnaha meel loo raaca aan lahayn yani makaa yeelaya dhakhtarkii inuu ku geliyo oo macnaha ka umuleeyo naafti ama oo qofkii haddii oo jiran yahay oo caawiyo dhinaca kale ifraax maxamed aadan oo ka mid ah soomaalida ku nool caasimada dalkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaysa saameynta dagaalada ka jira yeman ay ku yeesheen nolosha qaxootiga soomaaliyeed waxaa kamid a dadki imika waxay cunaanba ma helaan leano wadankii aanu ka shaqaysan jireen guryaha carabta ka shaqayn jiray carabtii lagama shaqeeyo shaqa lama helo carabteedii baa qaxday wixii naska haysteede waxayse way iska qaxeen wixii kalena annagaabay nala mid yihin annagay dib noo dawarsaan mararka qaarkood wallahi waa laga dawarsadaa wadanka waa halkan anagu waqooyigaan joognaa qaybta sanaaca caasimadan joognaa weli lama arag qof soomaalia dawarsanaya yani intaasoo sanadood iminka laakiin waa dhacdo waa la arkay markaase carabta xitaa yaabayna dhahda may dhici jiren soomaali dawarsato arrimaha kale ee isweydiinta mudan waxaa ka mid ah sababta keentay in soomaali badan oo qaxooti ah ay ku sii noolaadaan dalka yemen iyada oo dadkii yemanid ahaa ee dalkaasi u dhashay ay qaarkood u qaxeen soomaaliya waxba ma yaalaan soomaaliya leanna waxaan arkay dad tegay oo igu soo noqday baan arkay oo ii yimi oon anagu xitaa nool iska bixiya cadan ku tegay oo cadan kasii baxay oo un cadan ka qaado soomaaliya qabtay waa igu soo noqdeen ta wadankii taallaa kasii daramar oo shaqana ma taalo inta sarsaruun baa ku nool waxna waxna waa tan shabaabna dhinac ka qarxinaysa goboladan kale waa nabad la leeyahay in xama yaalaan shaqa ma taalo inta sarsaruun baa wax cunto wax cagta dadkii hoose mandaqadii hoose waxa ma helaan marka dadkii badankooda way igu soo wada noqdeenba hay-adaha caalamiga ee qaxootiga ayaa sheegaya in dalka yemen uu yahay dalka labaad ee ay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed ee ugu badan waxaana xusid mudan in yemen ay tahay dalka keliya ee ku yaala gacanka arbeed ee saxiixay heshiisyada qaxootiga ee caalamiga ah
waa hagaaga dhegaystayaal warbixintaasina waxaynala socodsiinayey wariyahayaga xuseen barre aadan waxaanad kula socoteen idaacadda galabnimo dhammaantiinba waxaanu idin leenahay galab wanaagsan